muhiimada ay u leedahay gabdhaha waxbarashada waxay tahay gabadha waxaa la rabaa haddii ay waxbarato macnaha waxyaaba badan ayay samayn kartaa waxyaaba badanayna ay bulshada ay ula tegi kartaa bulshada waxay gelinaysaa wacyigelin badan ayay u samaynaysaa gabadhii waxbarato teeda kaleetoo waxay haddana ay gabadha ay samaynaysaa gabadhii waxbarato hadday gabar tahay iyo haddii la qabo iyo haddaan la qabinba gabadhii markaa waxa waaye wixii ay baratay ayay waxay samaynaysaa gabdhaha kaleetoole aan waxba aqoonin ayay aga faa'iidaynaysaa qiimaha ay leeda waxbarashada ayay u sheegaysaa mideeda kaleetoole waxa waaye markii oo macnaha fikrado layskugu yimaado wiilasha iyo gabdhaha meel ay fikrado layskugu yimaado goobo waxbarasho ay tagaan ama goobo shaqo markii la tago waxaa waaye muhiimad badan ayay gabdhaha ay wiilasha u sheegaan waxyaababa ka dhiman oo fikrado ah ayay ku biiriyaan xataa markii oo nimanka la yidhaahdo laiskugu yimaado xeer markaa la samaynayo fikrado ka maqan oo waxaa jirto hooyooyin u sheega gabdhanuu u sheego waxyaabahaas dhanba xataa fikradii wax fiican fikrad ka dhinneed xataa ay u dhammaystirayso oo fikradaas ay qaadanayaan marka gabadhii markay ay xataa ay noqoto inay shaqo ah xataa ay samayso gurigii ayay kula soo noqonaysaa wiilkeeday wax siinaysaa wadaadkeeda hadduu shaqa la-aan yahay shaqaday guriga biilkay dhinac ka kaabaysaa aqoomo badanay wax u sheegaysaa marka gabdhaha waxaa la rabaa in wax la baro xagga kowda hore laga bilaabo inay diinta wax ka soo barato diinta markay wax ka soo barato ee iskoolna ay timaado gabadhaaseeto waxeeda dhan waxbarashadeeda dhan waa waxbarasho kunbad ah fikrado badanna laga helayo